Hello, everyone. Welcome to Kani Show. You are listening to 88.1 FM KPPPLB Fago Mohead, bringing local color to our airwaves. dhegeystayaasheenan qiimaha iyo qaayadda badan oo kusoo dhowaada kani show oo aad ka dhegeysanaysaan 88.1 fm k p p p l p fago mohead bringing local color to our airwaves
samaa iyo barwa aqyo dulowdoogu simanyo maxaa lagu saleeyo afrikahan ku sugannahay samaa iyo barwa aqyo dulowdoogu simanyo maxaa lagu saleeyo afrikahan ku sugannahay silsilada adduunyadu dadaysa hashanayso samir lagu umanaysto rabbi saacidaanahay silsilada adduunyadu dadaysa hashanayso samir lagu umanaysto rabbi saacidaanahay si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarrayna si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarrayna sabool iyo tijaarana sahay waxay u haystaa dadan kala saluugiine isa siiyabaanahay sabool iyo tijaarana sahay waxay u haystaa badan kala saluugiine isa siiyabaanahay kuwii cadowga saaro midnimada sameeyo saqda dhexe habeenkii surtay calanka baanahay kuwii cadowga saaro midnimada sameeyo saqda dhexe habeenkii surtay calanka baanahay si kastaba ha noqotee to jireenka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarrayna si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo soomaalinimadaan dadka kaga sarreeyna si kastaba ha noqotee soo jireenka dhaqankiyo soomaalinimadaan dadka kaga sarreeyna soomaalinimadaan dadka kaga sarreeyna dadka kaga sarreeyna dadka kaga sarreeyna dadka kaga sarreeyna kusoo dhawaada mar labaad kani show dhegeystayaal Ah, mar labaad kusoo dhawaada kani show Ah, showgeenan maanta waxaa marti nooga ah sheekh saxiid maxamed yuusuf oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed islamarkaana ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee dowladda soomaaliya tobigeenan aan maanta ka hadlayna wuxuu yahay maxaa u sababa shaqla-aanta ka jirta waddankeena soomaaliya sheekh saxiid kusoo dhawaw jooga waa dhowe
Ah, aadaa umahadsanta sheekh saciid eh, bal noloshaada wax yar nooga sheeg
bismi illahi raxmaan raxiim Ah, aniga horta waxaan ahaa macalimiinta soomaaliya Mhm, Een, macalimiinta agjool la foole marka soomaaliya waa kasoo shaqeeyay muddo saddex iyo toban sano ah aad iyo aad macalin baan ahaa kadibna halkaana imid Een, halkaana muddo shan iyo labaatan sano ayaan deganahay Aye.
oo qurbo joogta maraykanka ka mid ahay Mm.
Een, marka
xildhibaan soomaaliyana waa soo ahe xildhibaan eh, dowladdii sheekh shariif ayaan xildhibaan ka ahaa muddo sanada aad iyo aad markaan arkay xoogaa inay een, aanan siyaasadda waxba ka mm, wadi karin macnaa aan macnaa ka dhaqaajin karin ayaan macnaa waxa weeyaan doorbiday inaanan iskaga sii dheganaanin marka waa iska casilay markiiba sanad kadib waa iska casilay si uu qofka agaroon ah, booska siduu uga qof gaaro.
kaloo meesha jo- joogaya iga run u u qabto ah waa garta mhm, marka marka intaas eh, kolley Een, tobigeenan maanta aan ka hadlayna wuxuu ku saabsan yahay shaqo shaqo la-aanta ka jirta waddankeenan soomaaliya Een, shaqo la-aanta waa mid soo laalaabatay in badan dad badan aqoonyano badan ay ka hadlayaan dhalinyaro badan oo soomaaliya ay ka hadashay dhibaato badanna ku keenta waddankeena soomaaliya sida tahriibka oo kale Mm.
dadka inay naftooda soo heligaan oo meelaha ay gaari karin ay isku dayan inay gaaraan qaarna waaba inay lacag ay ku daraan iyo naftooda ay heligaan qaarna waaba si kale fikrad qaldan in laga dhaadhiciyo Een, maxaa u malaynaysaa inay sababtay shaqo la-aanta intaa la eg inay ka dhacdo soomaaliya Ah, bismillahi raxmaan raxiim horta shaqa la-aanta waa een, arrin jirta waa adduunka oo dhanba waa ka jirtaa Aye.
hadda maraykanka inaana joogno waa macnaa waxa weye shaqa la-aanta waa laga sheegtaa Mhm.
Een, inkastoo waqtiga obama oo ay hoos u dhacday waqtigii hore eleven percent ayay gaadhay macnaa waxa weye waqtigii een, macnaa madaxweynihii ka horreeyey obama ilaa hadda isaguu soo jira ilaa iyo hadda macnaa seven ilaa five bay u dhexeysaa marka horta shaqa la-aanta waa em, arrimaha adduunka oo dhan arrin ka jirta wey Mm.
annakan waxaa noogu sii wacanba horta burburki Aye.
ah markii een, dowladda soomaaliya ay jirtay macnaa waxa weye dadka oo dhan waxay u shaqeyn jireen dowladda Aye.
dadka oo shaqo la-aan ma hayn Mhm.
ninkii ganacsi galaya iyo ninkii dowladda u shaqeynayaba macnaa waxa weeyaan een, shaqada waa waa waa la helaya macnaa Waa garta.
wasaarado badanaa jiray dadka oo dhan waa ka wada shaqeyn jireen Mhm.
marka laakiin burburkii markii ay dowladdii meesha ka baxday waxa weeyaan meeshii shaqa la-aan baa timid Waa garta.
haddaba shaqada keliya ee ka jirta waxa weeyaan inta yar ee hadda dowladda een, macnaha oo iyakuna aada iyo aad iskaga macnaa waxa weeyaan een, wax koobana sababta waxa weye dowladdu intaasoo wax maba qaadi karto sababta dhaqaale ma haysato Aye.
Een, iyo macnaha xoogaa ganacsata ah marka ganacsatadana waxa weeyaan een, waxay noqota qofki inuu ganacsigiisii qofku uu ku aamini kara keliya uu uu shaqaaleeyo ama dadka qaraabadiisa iyo waxaas marka waxa weeyaan taas ayaa waxay keenaysaa in ay shaqa la-aan baahsan ka jirto wadankii Een, waxaa soo aragtay dowladdii soomaaliya oo lugaheeda ku taagan Mm.
system sameyneysa sidoo kale waxaa ka mid ahayd ardayda kasoo baxday jaamacaddii lafoole Mm.
oo caan ku ah soomaaliya Een, xilligaas dabcan waa kusoo shaqay soomaaliya soma ah nacam waan kusoo shaqeeyaha systemkii shaqada iyo shaqo raadinta iyo shaqo la-aanta xilligaas siday ahayd iyo xilligan maadaama burbur badan uu dhacay haddaa isu barbar dhigtid Mm.
waa sidee Een, waxyaabo badan baa isbedelay runtii waktigii dadkii waxaan ahaa een, kusoo hana qaaday waktiga kacaanka waa garad ee kacaanka kow iyo labaatanka oktoobar Mm.
dadka marka aad bay shaqo u haysteen Mm.
macnaa waxa weye dadka oo dhan shaqaalay ahaayeen waa garad ciidamadiyaa dhisnaa dad badan baa ciidamo ahaa ay macalimiintii baa dhisnayd dad badanaa macalimiin ahaa dhakhaatiirtii baa ay jirtay macnaa waxa weye isbitaalladiyaa la jiro isbitaalladiyaa laga wada shaqeynayay oo macnaa waxa weeyaan ee, warshadaa jiray waddanku warshaduu lahaa ay warshadahaasaa laga shaqeynayay marka shaqa la-aan maba dhihi karaba shaqa la-aan macnaha weyn baa ka jirta soomaaliya waagaas qof kasta wuu shaqaysanaya macnaa dowladdii xilligaas jirtana waxay ahayd dowlad shaqal si shaqa loo hela xooga saaraysa Mm.
may ahayd aad iyo aad shaqo abuur baa jiray Haye.
oo macnaa waxa weeyaan een, dowladdu macnaa waxa weeyaan hadda warshadahaasoo kale Mm.
hadda waxaan ku fekeraa macnaa waxa weeyaan warshadihii haddii hadda dowladdan soomaaliya intay leedahay mucaawinaha laysiiyo xalaysiiyo Mm.
in ay dhahdo macnaa war war lixdeena warshadooda ee, waaweynaa ay lix ama toddoba warshadooda waaweyn haddii soomaaliya hadda laga sameeyo oo mid kastaba macnaha ee, ee, gobol ku taalo Mhm.
Een, macnaa waxa weeyaan dadka shaqadaas la-aantaas ma dhacdeen hadda waxaa jiray warshadii waxaa jirtay balcad warshadii macnaa waxaa jirtay macnaa waxa weeye kismaayo ee hilibka Ay.
warshadii laasqori ee waxaa jirtay ma- malayga Walaay.
waxaa jirtay eh, macnaa warshadii sokorta laba warshadooda sokor mareeri iyo tii kale ee macnaa jowhar Mm.
Een, macnaa waxa weeyaan warshadii etob baa jirtay Ay.
oo khudaarta oo afgooye Een, marka waxaasoo warshado oo farba ayaa jiray macna oo wax soo saar wadanku u lahaa warshadii bayl ee saabuunta jirtay Mhm.
marka inta badanna macnaa waxa weeyaan qaar een, waxaa jiray warshado badan oo markii dambe oo private ah oo dad ay, ay samaysteen waa jireen waa garad warshad waxaa kamid a warshadii jawaanada kamid a jawaano soo saari jirtay Mm.
kuwa isbuunyooyinka kamida macna marmarkaa kamida marka dadka waa shaqaysanayeen shaqooyin badan baa jiray Mhm.
haatan shaqa la-aanta ka taagan soomaaliya basentage aan haddaa fiiris ilaa intay kulatay aad iyo aad shaqa ma jirto shaqa wax la sheegi karo macnaa inta macnaa dadka isku qiyaasaan bersentiga ah Mm.
macnaa waxa weeyaan runtii macnaa fifty percent inay shaqa la-aan jirta ama abaf macnaa meesha adduunka ay ka hadlaayaan five percent iyo seven percent ay la weyn tahay Ah.
hataa halkan macnaa waxa weeyaan shaqa la-aan aad u baahsan baa jirta oo runtii wadankii ka jirta macnaa.
dhalinyarada soomaaliyeed Mm.
een, shaqa la-aanta wadanka ku jirt ka jirta inta badan waxay u aaneeyaan dowladda soomaaliya dowladda haatan ka jirta soomaaliya Mm.
maxaa ka leeda arrintaas Een, runtii waa macnaa me- arrin meesha ku jirta weeyaan Mhm.
sababta waxa weeyaan dowladda soomaaliya macnaa markaa adigu dowlad tahay horta dhaqaale xoog leh ma jiro waa garta laakiin haddana waa inaad noqotaa qof macnaha een, himilo leh oo raba inuu wax bedelo ay marka hadda een, xoogaa yar waxaan macnaa soo xasuustay macnaa markaa hadda su-aashaas weydiisay
Eh, Een, hees uu eh, abwaan xadraawi tiriye oo caan ka ah soomaaliya ay hooyal dhaho ay marka abwaanku wuxuu leeyay balfiiri Mm.
marka aad nin himilada hilin toosan mariyo Mm, hir markii la gaaraba mm, ku labaad hilaadsho mm.
haga maatadiiso Mm.
la higsada dhashaaba hooyo lagu xasuusta waa gartay fiiri marka waxa weeyaan waxaa la rabaa qofkan macnaha waxa weeyaan himilo inuu leeyahay iyo wax soo saar meel meeshaasi oo- meeshaas gaar gaar ha oo markuu meeshii gaarana hilin toosan mariyo hir markii la gaarana Mm.
ku labaad macnaa waxa weeyaan hilaadsho mid kaluu sii raadinayo mid kale uu ku hundisayo mid haddana.
kaluu kusii hindisaa intii tii la socdo Mhm.
marka waxa weeye haga maatadiiso dadkiisa jilicsan macnaa wax- oo- oo- macnaa gacan qabta Mm, yaa la higsada dhashaaba hooyo lagu xasuustaa beydkaas beyd kaloo kasii khatarsana ku jiro oo hadda soomaaliya ku saabsan aad iyo aad wuxuu leeyahay Mm, marka aad nin hoogiyo mm.
ka hortaga dagaalko waa gartay dabka hura baktiyo ay garta hubin yaqaano xaqa hoos u eego Mm, halista iyo colaadaha ku- ku hagoogto dhiigo mm.
dadka eh, kala hagaajo kala haga dhashaaba hooyo lagu xasuustaa aad iyo aad fiir hadda dhibaatadii ka jirta soomaaliya Ay.
qof saasaa la la-yahay oo macnaa dadkii soomaalida waxay ahayd hore dad macnaa waxa weeyaan een, qof dhan oo macnaa dab dhan iyo dagaal dhan oo socda joojiye macna ayuu ahaan jira oo ku hagoogto oo dadka macnaa waxa weeyaan magti kala siiyo oo macnaa waxa weeyaan odayaal xataa waxaan qabli jirnay saas ah wixii oo dhan hadda meeshu way ka baxeen marka hadda dowladdan waxba ma haysato Waa laakiin maxaa la rabaa inay noqoto creative mid wax curin karta aad iyo aad macnaa waxaa jira soomaaliya macnaa waxay haysaa mutacalimiin fara badan ay haystaan dad badan oo waxbartay oo adduunka ku ku jira aad iyo aad.
ayaa jira macnaa dadkaasi macnaa waxa weeyaan waxay u samayn kartaa siminaaro dadka soo noqday ay dhigi kartaa dadka wax u sameeya ay dhigi kartaa ayagoon kharashba ka rabin buu qofka macnaha eh, jaamacadaha dibadda wax ka dhiga iman karaa simistara macnaha simistarada qaarkood iman karaa soomaaliya ama macnaa waxa weeyaan dowladda u qaban karaa waxyaabo Ay, Eh, waxaa kaloo dhici karta macnaa dowladda maanta to- dhaqaale ma haysato ay.
laakiin waxbay hindisi kartaa Mm. fikrada Male- keeni mal- kartaa ha, maleeshiya ay tegi kartaa macnaa waxay tegi kartaa macnaha xataa wadamada islaamka maleeshiya iyo Turkiga.
indonesiya iyo turkiga iyo intay tagto Mm.
ay waxay dhigi kartaa macnaa waxa weyaan aniga waxaan u baahanahay hal warshad oo boqol qo- boqoloo kun oo qof ka shaqayso wax kale kaama rabo waa garata ha hadda macnaa warshadaas adinka macnaa waxa weye annagaa shaqaalihiidin yahayne dhisa macnaa kharashkiinana macnaa bersanti qaata annagana bersantina siiya boqol kun oo qof markii hal warshad ay kaaga shaqayso Mhm, oo shan warshadood lix warshadood aa haysato mhm.
Macnaa Intaasaa waxa weeyaan, ka badan Soomaaliya.
intaasaa soomaaliya ka badan Ay, marka ardada waxaasaa loo abuuri karaa laakiin dowlad ayadiiba isku mashquulsanoo prime ministera la eriyey iyo macnaa waxa weeyaan eh, eh, eh, macnaa waxa weeyaan ra'iisul eh, baarlamaana la ra'iisul yidhi, baarlamaana la eriyey iyo macnaa waxa meeshuna socday Eh, makiin maxkamadda la eri mooshin baa socda macnaa wax- wax ma dhalanayso marka tuu ka hadlaya hadraawi ma aha Mhm, nin nin himilo le ma aha marka himilo la-aantaasaa jirta macnaa hadda fiiri meel kasta eh, macnaa en, macnaa kalluunkeenna mhm.
macnaa baddaheenna macnaa waa macnaa kalluun bilaa sharciyaa jira oo la iska daldalanayo oo badeena laga Ha, dagaalamay.
intii la daldalan lahaa Mhm.
maa la soo heshiisid eh, dad aad u siiso oo dhahdo intaasoo sano boqol sanaa kaa ijaaray qandaraaskan adi qaado qandaraaska qaado wax oo markaba usoo dhowaan karo kalena ma jiro adaa ka mas-uula Ay, b- waxba laguma aasi karo Mm.
macnaa waxa weeyaan dadka aad macnaa kaluumaysigaas aad samaynayso waa inaad dadka meeshaas degan wax ugu samaysaa iskuullo ugu samaysaa waxyaaba ugu samaysaa mhm.
puntland oo kale aad samayn karta macnaa jubbaland oo kale aad samayn karta macnaa meel kasta macnaa soomaaliya way dehan tahay macnaa waxa weeyaan hataa haddaad tagto macnaa ceelbuur Mm.
burjukaa laga qodi karaa waa garta haye o- o- koonfur galbeed baad tagtay B- beeraha uma baahna macnaa waxa weeyaan macnaa waxay ku baxayaan macnaa roobkaas yar ay ku baxayaan iyo oo webiga.
dadku ay ay ay ka goosanayaan macnaa waxa weeyaan intaasoo macnaa waxa weeyaan eh, eh, macnaa waxyaabaha macnaa waxay dhigi kartaa shirkad baa ku siin karta hadda etoobiya macnaa dhulkeeda way ijaartay Mhm, ha sacuudi carabi iyo iyo macnaa nin hindi ah hadda ka hor 2008 kii baan tegey mhm, marka joornaalka soo baxay adis baan akhrinayay macnaa mhm.
nin hindiyaa yimid waxaa laga ijaaray dhul wuxuu soo saaraa qamidida Ay, qamidida markuu soo saaro macnaa qamididaas boqolkiiba siddeetan waa inuu wadanka ka gadaa ay,
boqolkii labaatanna waa dhoofsanaya waa garta boqol iyo siddeetankii markuu suuqii soo geliyey kiishkii qamidida lix boqoloo macnaa bir buu ahaa Ay, markuu isaga soo geliyey laba boqol iyo kontonuu tegey mhm.
marka waxa saasoo kale macnaa waxa weeye ka ijaar dadka maxaa adigu macnaa resource haysataa waxyaabaha haysataa waxaasoo dhan ka shaqayso oo oo macnaa dowladaha la gal macnaa ha baryotamin adoon baryotamin baad waxa weye dhulkaaga wax ku samaysan kartaa oo macnaa aad dhulkaaga ijaaran kartaa xataa gadis maaha waa ijaaranaysaa boqol sano intay wa- waxa- waxaaga kaaga soo noqonayaan macnaa dhulkan abuur shaqa dadka shaqaalaan waa soomaalidii macnaa intaasoo dhan marka dowladda himiladaasa ka maqan waa gartay sheekh saxiid Een, inkastoo gabaygaan gabaygaaga ahayn haddana markaad gabaygan ku gabiyeysa waad hagaajisay marka adigu ma gabaydaa maya ma gabiyo laakiin sugaantan jeclahay aye ah sugaantan jeclahay marka hadda ka hor baan maqaal ka qoray aad iyo aad.
oo oo macnaha waxa weeyaan aan kaga hadla hooyada soomaaliya joogta dhibaatada haysata waa gartay marka een, maqaalka waxaan u bixiyey hooyo ifka hibo ku noolow aakhirana halkii run waa isla ereyga uu abwaanka isticmaalay wey aad iyo baa aad.
maqaalka dhigay Mhm, sababta marka hooyadii soomaaliyeed oo saas sharafta u lahayd ayaa maanteetu macnaa ilmaheedii ilmihii macnaa waxay ugu bixiyeen waxay ahayd maraan maqlay macnaa hooyo oynaysa oo habeenkii ku- madfac ku kor dhacayo Waa ilmihiina dhabta ku haysa oo meel ay u baxdo leh oo leh meel aan u cararman hayno mhm.
marka taasaan waxaan le usoo qaatay marka waagaas ayaan macnaa heesta oo qoran aan arkay aanan isku dayay inaan xifdiyo okay wadamada horumare marka la sheego wadamada horumare waxay ku horumareen beeraha Mm.
warshadaha Mm.
iyo technolojyada kalluumaysiga iyo sidoo kale kalluumaysiga Mm.
marka soo ka soomaali ahaan beeraha waa waxaan nahay wadan beero badan haysto marka beerahaas ma u isticmaali karnaa shaqo la-aanta wadanka ka jirta mase kaafin karan
haa way kaafin karaan haye Een, waxaa loo baahan yahay keliya dadka in lo- l- macnaa la jiheeyo la wacyigeliye la marka.
wacyigeliyo haye oo macnaa waxa weeyaan hadda waqtigii een, kacaanka waxaa jiray m, waqti dadka beeraha u jeesteen waa garta oo macnaa waxa weeyaan dadkii macnaa een, mashaariicda macnaa beeraha iyoo loo bixiyo 1980yadii bay ahayd haye macnaa dad badan baa wax beertay macnaa haye marka ayada laftigeeda waxaa een, dhibaato ku keentay Mm, dadkii markay beerihii u jeesteen oo waxoodu soo saarteen mm, ayaa banaankii wax laga kelinaya geley waa garta geleydii baa marka dadkii macnaa sicirka ku jebinayso taasoo kale waa inaad ka fikirtaa Mhm, markay dadkaaga wax beertaan waa inaad tooda la- la- laga gataa oo tooda la- la sameeya waa Mm.
inayna a d c markay ay beerahaagu soo ga-aan ayna cunto kuu keenin mhm, hadday kuu keentana ka qaado bakhaaro ku shub dadka waxoodaa caddaystaan waa garta ha marka markii dadka ku khasaareen way iska daaya marka beerihii marka taasoo kale waa in beeraha la dhiirigeliya ma la dhiirigeliya is leedahay dadka beeraha waxay isaga daayeen qalab la-aan ka jirta wadanka qalab la-aanaa jirta Een, hadda haddana waxa weye qalabkii soomaaliya beerahan ka wada Ha, hadda hadda soomaaliya macnaa privatisationa jira Mhm, dadkii private bay wax u samaysanayaan Mhm.
waagaas dowladday ahayd mhm, marka hadda qofkii yaaba wax geysan kara oo ganacsi ka samayn kara mhm, laakiin dadkaas ganacsiga samaynaya waa inay dowladdu macnaa soo dhoweysaa waa inay macnaa canshuur dhaaf siisaa waa inay macnaa dhahda qalabka ah, beeraha ku falanaysaan macnaa leedinkama canshuurayo waa in macnaa waxyaabo lagu dhiirigelinayo sidii dadka u- u- u maalgashadaan hadda dadka soomaaliyeed south africa iyo iyo iyo macnaa eh, nairobi iyo ayay macnaa soomaaliya iyo dubai iyo ganacsigeena banaanka ku jiraa ardayda maadaama dowladda dowladdu waa inay keentaan ganacsigaas dibadda jira dadka soomaali leeyihin waa in gudaha la keenaa ardayda jaamacadaha ka dhigata wadanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa la sheegay hadda cilmiga beeraha ardayda barata isla markay dhamaay- dhameeyaan inay shaqo helaan marka ma kula tahay ma dhinacii beeraha soomaaliya ma kobci raba mase maxay tahay arrintaa
ma horta arrintan macnaa een, dadka markay banaanka usoo baxeen waxyaabo ayay macnaa kororsanayeen aqoon bay kororsanayeen waa garta soomaalida sideedaba ama qof kastaba soomaalida aan dhaho soomaalida waagii hore markii baadiyaha joogtay ninbaa sahan loo diri jiray haye noo soo sahan meel dhihi jiray haye macnaa meeshaan inaan ka gurin meel fiican oo dareerka la dejiyo Mhm.
ninkii wuu imanayaa marka meeshii uu soo sahmiyey buu reerka u raraya hadda annaka kulligeen waxaan nahay dadkeena qurbaha jooga dad saham saham ku maqan baan nahay waa garta markaan marka fikraddii soo qaadano beerihii soo qaadano wixii soo qaadano waa inaan waddankii dib ugu celinaa waa garta marka waxa weeyaan hadda marka taas ayaa waxay keenaysaa in la helo macnaa waxa weeyaan een, macnaa maadaama dowladda kacaanka ay keligood ayadu waxoo dhan isku koobtay Mhm.
waa in dad private ah oo wixiisana ilaashanaya waa garta sababto dowladdii kacaanka waxa weye waxa laga yaaba qofka dowladda iskale inuu wixii u u halleeyo Mhm, ama warshaddii ugu ciyaaro mhm.
laakiin qofka markuu wixiisi leeyo ilaashanayo oo qofkii wixii ku ciyaarana ee shaqadii ka eriyayo Mm.
macnaa waxa weeyaan macnaa horumar baa imanaya tartan baa imanaya waxyaabo badan baa imanaya waa gartay waxaa jirto maamo hadal ay ku hadashay een, xili laga wareysanaya t v t vyada ka mid ah soomaaliya Mm.
hadal ay ku waday hadal macquula ila noqday hadal fiic hadal aan jeclaada u noqday waxaa wareysanayay waryeel magaciisa la dhahayo salmaan jamaal saciid Mm.
oo u shaqeeya t v-ga universal Mm.
maamadaa siday ila tahay waxay joogtay afgooye Mm.
beerteeda dhexdeeday joogtay Mm.
salmaan asagoo ka wata inuu tuso dadka barwaaqada ka jirta wadanka soomaaliya Mm.
ayuu u taga maamadaas marka wuxuu weydiiyey ka waran beeraha wax saasoo dhan way u sheegto waxay dhahday beeraha waa fiicayn alxamdulilah ilaahi waa noo nicmeeyey waa waa waa waa u sheegtay wixii meesha ka jiray markaas kadib wuxuu weydiiyey een, ka waran uu dhahay dadka dibadda aaday wadanka ka baxay ka waran markaasay dhahday ma fiicno wadankiina intaasoo ka- waa beeran kartiin barwaaqadaasaa taalo wax saasay dadka u sheegtay markaas wuxuu sii weydiiyey ka waran adiga haddii lagu dhahay dibadda lagu qaada sida maraykanka oo kale ama australia lagu geyna ka waran lagu dhahay markaasay waxay dhahday maya maya maya maya anna janni ka jare Mm.
janno lamaadne ilaahaya ku suge Mm.
hadalkaasoo zaa'id ii soo jiitay aad iyo aad ma fahamtay Aha.
marka dadka waxaa moodaa qaar inay fahamsan yihiin wixii wadanka yaala Mm.
wadanka wuxuu leeyahy Mm.
qaarna ayba ogeen Mm.
marka maxaa ka leeda arrimahaas Een, runtii waddankeena soomaaliya waa waddan eh, barwaaqa ah waa gartay oo dihin Aha.
waxyaabo badan meeshaad fiirisa hadda dadka waxay u haystaan keliya Mm.
beeraha xataa inay ku kooban yihiin een, maxay ahayd dhinaca webiyada leh aye kuma koobna aye macnaa waxa weyaan beeraha macnaa waxa weyaan hadda een, macnaa anigu waagii ololihii waxaan ay- tayaglow baan joogay waa garta tayaglow markaan joogay dadka tiyegla oo ka tirsan gobolka bakool gobolka bakool ka tirsan waa garta dadka say beeraha u beeranayaan qofka nin qofkaas macnaa meeshaas waagaas naloo geeyey oo nalyir af soomaaliga soo bara Ah.
siduu qorshihiisu u samaysan yahay waa af waxaa in- Soomaali- af soomaali inaa soo bartiin u tagteen miya meesha in farta soomaaliga in lasoo baro macnaha eh, ha farta soomaali farta soomaaliga in lasoo baro olole wuxuu ahaa toddoba bilooda oo ardadii iskooladoo dhan la geeyey oo baadiyaha la geeyey marka dadka degmooyinka loo dirayay si ay farta soomaaliga dadka u baraan u baraan haa ma waxay baadiyaha baadiyaha degmooyin maha baadiyaha baadiya marka xilligaas waxay dhimay xilligii af soomaaliga la qorayay markii la qoray eh, waxaa la qoray absanooniga toddobaatii labadii toddobaatii afartii baa marka la yidhi oo baadiyaha la si soomaalida baadiya degan loo Loo gaarsiiyey gaarsiiyey.
Qora- qoraalka af geeyey.
soomaaliga qoraalka af soomaaliga ah ha toddoba biloodaan ku maqnayn oo iskoolada dhan la joojiyey waa gartay marka een, dadkaas waxa waaye hadda haddaa nolosha ay ku jiraan soo xasuusto Mm, waa waa waa nolol la yaab la way say iskugu filan yihiin mhm.
macnaa waxa weeyaan qofka waxa uu leeyahay beer uu fasho waa gartay beertaas markii waktiga roobka uu jiro Mm.
wuu imanayaa wuu falanayaa Mm.
markuu fasho markii cawska usoo baxdo meel macnaa wuxuu degayaa makacdo la dhaho oo macnaa tuulo ah ayuu Waaga.
degayaa waa gartay intuu balkaas iyo waxaas ka cunaya halkiisaasu deganaanaya Mm, beertii uu goostay bakaar buu ka buuxsanaya waa gartay marba xoogaa buu la soo baxaya Mm, macnaa waxa weye xoolihiina wuu leeyahay hadhowna macnaha een, xoolihiisa macnaha wuxuu leeyahay arigiyuu leeyahay lodiyuu leeyahay geeliyuu leeyahay macnaha een, macnaha waxa weye wuxuu dhaqanayaa macnaha digaag buu dhaqanayaa waa gartay Ee, macnaha subagii macnaha caanaha waa luulanaya subag buu samaynaya subagii iyo ukunti iyo magaalada geynaya tayaglow sokor buu kusoo gadanaya iyo wuxuu kale u baahan yahay Mhm.
tooshan qota karbuunata qon- waxyaaba u baahan yahay o dhan uu kusoo gadanaya waa gartay markaas waxay dhihi jireen heer beled may haysta bakaar ma unduugno erin ma qabaan hoolo ma qabaan wal oo dukaan laga gadaaw Mm.
lay sugaya inkasta hadda afka ilaawey ha reer beled Ah.
may haysadaan ma haysta bakaar manduugin bakaar ma unduugno erin ma qabaan erin ma saasay dhahayeen miya ah marka waxay leeyihin wax un dukaan laga gadaayo Ah.
muxuu ku taraya Ah, marka dadkaasoo kale waxay u baahan yihin wax caawiyo dowlad caawisa oo beerahoodaas macnaa waxa weye ama qalab ugu keento macnaha waxay ama ku abuur qanac- ugu waxay ku keento qanacsan yihiin beerahoodan beerahooday ku qanacsan ay ku qanacsan yihiin aad iyo aad.
marka adiga waxaa ka mid ahayd macalimiinta farta soomaaliya sida loo qoro go- degmooyinka go- tuulooyinka loogu diraa ka mid ahayd aan ka mid ahaa haye Ah. Een, waxaan kaloo eh, ayadana beeraha arintoodan weli ku jirna aad iyo aad waxaan kaloo markii la foolo aan ka baxayn waxaa laga bedelay ceerigaabo
waa garta ceerigaabo marka annaka wixii gaalkacyaba xaggaa kasii xiga abaar baan u haysanaa waa garta iyo meel dhagaxa iyo waxaas ah waa garta baabuur siiso la dhahan sii raacay haye ceerigaabaan tegay habeenimaan ka degtay waa garta habeenimo markaan ka degtay Mm.
macnaa dhagaxaan jidka dhagaxu ahaa dhagaxaan ku turunturoonay haye aan ku dhadhacay haye maalintii aan marka reer baan ku degay haye aan qaraabanahay waa garta reerkiiba ay casuumay Mm.
waxaa la keenay khudaar aan yaabay waa garta kaabaj miyaa kaabajka xataa soomaaliya xamar markaan joogna kaabaj ma cuni jirin haye qudaar kaabajka waxaa ge- waxaa cuni jiray eh, dadka oo cadaanka iyo dadka oo carabta iyaa gadan jiray eh, anaga qudaar cabbage- qudaar griina macnaha quraan gadiin ah iyo macnaha waxyaa iyo salad iyo tomato iyo waxyaabo la yaab laha la keenay waayo waxaan waxaan dhagaxii xalay ab ku turturo iskama bixine inta inta laga- xagee laga keenay xamar maalto looga keenay meel bardaala la dhaho hargeysa ku taalo beeraha la sheega meesha laga keenay eh, waa ishayn waay waxaan ihi waxaan xagee laga keenay waa garta waxaa la yidhi oo casha ay ka baxda casha macnaa dayaxo waaba dugsi beeraada ku yaala dayaxo waxa waaye biyaha oo buuraha daalo iyo surad iyo ka soo dhaca Mm.
ayaa dhul dhan waraabiya waa garta
Ee, macnaha waxa weeyaan een, bataatiga ka baxa baradhada ka baxda Mm.
madaxaagay la egta sababto biyo macaanay ku baxdaa haye tan oo baar dheere ka baxda yarirista ma aha ah, madaxaagay la egta haye biyo macaanay ku baxda Khaba- waxa ku yaal waa yaabaysaa haye hadhow meeshii roobaa igu daay haye magaaladii ceerigaab roobaa daay waa garta
dhulkii dhan buu wuxuu noqday caramadow afgooyoo kale dhiiqo dadkii kabay la soo baxeen dhaadheer waa garta marka dhulkeena saas u daahan yahay cali
oo marka wa- een, een, een, markaasaa aragtay barwaaqada waddanka ka jirta.
barwaaqada wadanka taal ma, ma loo kala haa macnaa keliya maaha webiyada keliya kuma koobna Mhm.
runtii ha.
marka webida kale kuma koobno iyadoo webi lahaynaa la hindiisi karaa in beer la meel sameeyo la ay sameeyo wax ku bixi karaan waa ku bixi karaan ha aa la hindisi karaa aad iyo aad waa gartay Een, haddii aan u gudubno dhinaca shaqo la-aanta Mm.
weli dhinaca een, waxaan ka hadlaynaa waxaan ku jirnaa mabluucana shaqo la-aanta ka jirta waddanka soomaaliya Mm.
Een, daraad waxaan arkayay t v ka hadlaya shaqo la-aanta oo dad badan ay isugu imaadeen oo muqdisho caanka ah Mm.
arday ka mid ah ardaydii galaaska aan la fadhiya ka mid ah dadka meesha fadhiyey nin saaxiibkeeya awees la dhahayo aan ku arkayay sidoo kale Mm.
waxaa kaloo meesha joogay eh, nin dowladda ka socda oo faarax la dhahay magaciisa Mm.
ardayda waxay isku raaceen waxay dhaheen een, programka horta meesha loo imaado wuxuu ahaa s- maxaad u tahriibaysaan Mm.
su-aashaas waxaa la weydiinayay da'yarkii jaamacadda dhiganaysa oo meesha fadhisay Mm.
qof kasta wuu kacayay jawaabuu bixinayay jawaab jawaab midba midba midda kale ka duwan Mm.
gabaraa istaagtay Mm.
waxay bixisay jawaab cajiiba Mm.
waxay dhahday dowladdiinan oo dowladdeennaana soomaaliyeed Mm.
na weydiinaysa sababtaan u aadna tahriibka Mm.
waxay dhahday waxaan u aadnaa sababtoo ah idinka dowladda ah shaqada idinka bannaan waxaa siisaan diyaas bare Ah, oo loo yaqaano dadka dibadda ka imaaday qurbo joogta qurba joogta Mm.
annagana waxaan u baxaynaa u tahriibaynaa badda uga dhimanaynaa Mm.
ha moodina inaa waddankaasaan ku soo shaqaysano waxay tahay waxaa u dhimanayno Mm.
tahriibaha maanta Mm.
waa qurba joogga beri Merit- ah.
qurba joogga berina Mm.
waa shaqaalaha dowladda Mm.
beri dambe Mm. Mm.
marka waxay dhahdeen waxaan u soconaa si aan qurba joogga beri u noqdo saaka dambena marka waddan kusoo laabto Mm.
si aan aa shaqo ii siisaan Mm.
saasaan u socdaa ay dhahday Mm.
waxaan filayay jawaabta la siinaya gabadha inay tahay sababta sababta su-aal macquula su'aal weydiis macquul ah.
ha waxaan filayay jawaab degan oo macquula in la siinayo Mm.
ninka odayga ani si fiican u garanay lakin ninka faarax la dhahay meesha fadhi wuxuu dhahay shaqaalaha dowladda yaa garanaya imase qof waayo Mm.
waa iska shan kun meel afar kun iyo xoogo meelahaasaa la dhahay Mm.
wuxuu dhahay how many percentageka oo dibadda ka imaaday iyo kuwa dalka Mm.
yaa kala garanaya u dhahay Mm.
gabaraha haddii istaagtay waxay dhahday eighty percent dibadday ka imaadeen brada Mm.
twenty ama fifteen dalka kaga qaadateen Mm.
wuu wuu saluugay jawaabtii qof kale uu istaajiyey gabar kale siduu asiraba dhahday Mm.
waxay dhahday ninety percent hoosay wadanka wadanka laga qaataa dadka een, xildhibaanana unba u badan Mm.
diyaasbare Mm.
adi su-aashii qofkaas uu bixinayey Mm.
ee jawaabta uu bixinayay ma ahayn jawaab anii qancisay Mm.
marka ka waranba arrintaas
Een, runtii waxa weeyaan horta een, dhalinta een, soomaaliya een, dhalinta soomaaliya macna maanta ka jirto macna waxa weeye runtii oo aad aragtay dhibka iyo macna waxa ay ku baranayaan macnaha een, dhibaato xoogle ay wax ku soo baranayaan Mm, markay soo baxaana aynay shaqo haysanin mm, waa arin macnaha hortaalo waaye macnaha dowladda aad iyo oo loo baahan yahay inay xaliso aad iyo aad sababtoo waxa markay joogaan Mm, ayaa ay xal u baahan yihiin waa gartay ha marka lama fiirsan karo Mhm.
Een, macnaha maalin dhow dadkii ku dhintay ilaa afarta boqol oo qof oo Qof arkay- soomaali u badanta soomaali u badan ee Mm.
badda ku dhintay Mm, kulligood arday jaamacado dhammaystay ahayd waa gartay Eh, waddankoodoo kasoo oo carabay wadankooda ka soo cararay sababto shaqa la-aan darteed Mm, iyo ma uun macnaha waxaa baratay ama uun kusoo shaqaysataa waa gartay marka een, ama shaqo ku hesha marka haddaan arintaas macnaha la xalinin Mm, meel xun bay sii tegaysaa waa marka in, in loo fariisto Mm.
oo la xaliyo Mm.
oo la keeno macnaa waxa weeyaan sabab l- ar- macnaa dhalinta lagu shaqaalaysiin karo Mm, macnaa waxa weeyaan in la keeno weeyaan macnaa oo runtii dowladdu way ku qasbanta waata hadda sheegayna abwaanku siduu sheegayo oo kale mm, macnaa waa in macnaa mar kastaba wax loo sii hindiso weeye mm, markii mid la gaaro midka loo sii hindiso mhm, anigu aniga haddaa kuu sheegaya waxaan dhihi lahaa macnaa waxa weeyaan Mm.
een, dowladaha macnaa aan saaxiibka nahay mm.
ama dowladaha soomaaliya danaha kale waa gartay
in aan dhahno macnaa waxa weeyaan annaga waxaan rabno Mm.
macnaa waxa weeyaan lacag kaasha marba rabnabo lacag waxna loogu ma- warshadona loogu sameeyaan rabnaa haddii aadan lacagtaas free nagu siinaynin Mm, macnaa waxa weeyaan nagu siiya dayn nagu siiya lowna siiya waa gartay macnaha waxa waan haysanaa macnaa waxa weeyaan een, dhowr warshadood oo macnaa waxa weeyaan een, een, macnaha la sameeyo Mm, ayaa nolosha wax ka tari karta dhowrkaas warshadood hadda kasoo qaada haddii lix warshadood lagu sameeyo mm, oo lix dowladoo kala gedisan waana hubaa haddii macnaa waxa weyaan hadda een, soomaaliya markaan kasoo tegaynay ciidamada waxay keensadeen macnaa niman kambani aan filaya inuu u dhashay een, ay ka yimaadeen een, singapore haye bay keensadeen haye warshad baa loo sameeyey ciidamada haye warshadda waxaa la dhihi jiray multifabrico haye ani waxaan ku ogaaday xaaskayga ka shaqayn jirtay haye qalabka ciidamadoo dhan ay soo saari jirtay warshadaas waa garta bersentay ku lahayn Ah, marka Mm.
lama weynaayo dadkii macna maanta um- dhul dihin baa haysataa mhm.
macnaa shan warshadood ha lay sameeyo shantaas warshadood waa inay ten years another shan kale ku dhalaan another haddana eh, sh- five five years oo kale waa inay haddana shan kale ku dhalaan macnaa gor- marka- gorgortan aa ku geli kartaa wadanka gorgorkan wadankaaga ku geli kartaa waxbaa haysataa haa macnaa waxaad maxay maxay dhihi jireen soomaali ninkii budo haysta iyo ninkii biyo haysto Mm.
isku Waa baahan isu yihiin.
baahan yihiin.
ha Ah, marka waa isku baahan adduunka hadda waa u baahan yahay hadda bacaad celinta mm.
oo shalambood waa waxyaabihii gacanku la dagaalami jiray beerihii ah wuxuu ku faafaya bacaad dhinacan marka iyo shalambood area Haye.
bacaad baa iska faa bacaadkaas can you believe waxaa laga sameeyaa dhalada adduunka ugu fiican galaaska ugu fiicana laga sameeya bacaadka ha haddaa gado asagaa lacag ah bacaadka meel kasta yaal muqdisho bacaadkaas meesha yaalla dhalada ugu fiican adduunkaa laga sameeya okay Een, dadka shaqo la-aanta ku haysa wadanka gudihiisa waxaa u badan dhalinyaro Mm.
waa isla iyaga kuwa ku dhimanaya badaha Mm.
iyagoo tahriib u socdo maxaa sababay in dhalinyarada doorkeeda ay ka qaadan weyso dowladda soomaaliya ayna ka noqon weyso xubin weyn
waa aniga horta kuu sheegay dowladda markaasi u fiiriso macnaa dowladda horta dhaqaale ma haysato waa garta xoogaaga soo galana Mm.
waxaad moodaa inayna ayada ka badnayn Haye, ayaga kama badna haye, iyo maxnaa waxa weeyaan n macnaa diyaarad ku raacooda iyo iyo maxay ahayd Iyo- iyo iyo iyo- hoteel ku degidooda iyo mooshinkooda iyo mooshinkooda iyo waxaas kama badna waa garta laakiin waxaa la rabaa dowladdu inay noqoto mid macnaa qofka danta yar ee soomaaliga ah Mm.
daryeesha ayaa loo baahan haye,
ya dowladda maatadaas yararka ee waxba haysan Mm.
inay badbaadiso dowladda waxay u awoodi kartaa xataa haddayna wax kala yaynin Mm.
waxyaabaha uu madaxweynuhu maalin kasta diyaaradda ku raacayo Mm.
inuu furo macnaa waxa weeyaan kijin yar oo wax laga cuno Bas.
maalintii ha- hal hal macnaa lacagtaas uu macnaa hoteelada hoteelka haddani washingtonan joogo washington d c madaxweyne mar kastuu yimaado hotel la dhaho willer hotel oo habeenkii afar boqoloo doolar lagu seexdo qolkiis waa garta ayuu kusoo degayay haye, wuxuu samayn karaa kijin dadka gaajaysan ay wax ka cunaan maalintii haye, ha ayuu samayn karaa marka waxaa la qof saas u fikiraya damqanayaa la rabaa Mm.
laakiin qof macnaa waxa weeye aan damqanaynin Mm.
macnaa wax ma wax ma hogaamin karo hogaan ma aha marka hadduu haddii haddii madaxweyne kasta ha noqdo haddii loo jeedo soomaaliya shaqo abuur waa laga samayn karaa ay leedahay aad iyo aad shaqo abuur waxa waaye waa dihinahay waa- waa lacag waayo caradaasaan kuu sheegaya lacag wax kale iska dhaafaday
okay ma dhihi karnaa dowladda soomaaliya waxay ku beesgaraysan tahay waxa la yidhahdo four point five ama dhibic ama afar dhibic shan ma dhihi karnaa shaqo la-aanta waxaa keenay waa four point five-ka
si haddii loo dhaho aniga markii horeba kuu sheego waxa weeyaan dadkii inta yar lahaa oo ganacsatada ahaa waxoodii qofay ku aaminaan ama qofay hadhow macnaa waxa weeyaan insurance qabiilkaba insurance somehow noqday waa garta macnaa qof uu macnaa ogaan karo xataa haddii hadhow uu lacagtiisi ama dhaco ama wax ku sameeyo uu qabiilkii usoo bandhigi karo Ay, oo loo soo celin karo waxyaabo saasaa ka jira ay, marka qofkii xataa looma fiirinayo muxuu yaqaanaa waa garta muxuu waxaan kusoo biirin karaa ay allahuma in yar oo macnaa uun macnaa saasa maahanay waxa weye qofku macnaa waxaa ka socda graduation wax la dho ay marka n macnaa xaggaas way ka soo gelaysaa four point five waa Ok.
ka soo gelaya aye laakiin dowladdu waxa waaye in ayadu macnaa waxa weeyaan n ayadu inay la timaado waaye sababta dowlad maxaa ku tahay dowlad waxaa ku tahay inaad ummaddii ku dooratay aada waxuun u qabato aa develop garaysa aad develop geliso oo oo wax u qabato waari maysid waara kaa haro ay afarta bu- macnaa waxa weye waxaana cuntay waxa way kaa dhammaanaya ay meeqa madaxweyne oo intuu lacag dhunsaday hadhowna qaxooti ku dhintay ayaa jira eber ha laakiin haddaa waxa wadanka geliso Mm.
macnaa waxuunbaa la- laga macnaa laga dheefaya okay dhalinyarada soomaaliyeed Mm.
shaqa la-aanta ka jirta wadanka ma looga faa'iideysan karaa
waa looga faa'iideysan karaa oo waxaa looga faa'iideysan karaa hadda een, haddaa mashaariic u abuurto Ay, mashaariic haddaa u abuurto ay, dhalintii ay.
een, macnaa waxa weye adoonba xataa mushahaar siinaynin Mm, macnaa waxa weeyaan een, macnaa volunteer inay ku shaqeeyaan mm.
oo laakiin wuxuun macnaa een, ama gunno yar ama wax macnaa waxa Yaraas weeyaan is.
aad siiso Mm.
macnaa xoogooda waa ka shaqaysan kartaa Haa, ama ama maxana waxa weeyaan een, waxaa jiri jira soomaaliya waxa la dhaho iskaashitooyin macnaa inay dhalintii xataa iskaashitooyin laga dhigo waxay sameeyaan wax sameeyaan midda kale Mm.
ma dhici kar- ma- ma- ma dhici kartaa in macnaha maadaama dhalinyarada shaqa la-aan ba-an ay hayso Mhm.
qofkii wax yaroo lacaga siiya siduu rabo inuu isticmaalo hadda wada qalda inuu isticmaalo qof soo dil inuu dhaho qofkii soo dili kara Ah, waa waxa- waxaa isu ka jira wey marka ma dhihi karnaa dilka iyo qaraxyada soomaaliya ka dhacaya wax fududeeyey shaqa la-aanta ka jirta wadanka aad iyo aad absolutely qofka Hay.
wax uu haysta hadduuna jirin Mm.
meeshii waxuun ka soo gelayaan oo raacaya ayuu- ayuu samaynaya haa waxaa igula yaab badneed video aan maanta daawaday nin anigu ma ogi inuu geystay in kale laakiin qarax inuu geystay lagu soo eedeeyey waa la wareysanayay wuxuu dhahay een, qaraxuu geystay waxaa ku dhintay dhaawaxay dhimasho haddii laisku dara waa boqol qof dhimasho kalena waa afartameeyo marka wuxuu dhahay qofka ku xiray meesha anuu ahaa Mm, lacagna konton doolara la isiiyey mm, marka wax maskaxdayda geli waayey noqotay mm.
taas ma dhihi karnaa shaqa la- markii markii dan waxaa la dhahay kontonka doolar maxaa u qaata intaas dada ku dhimatay meeshii ogo waa la dhaha mogta Mm, duruuf dhaqaale ay haysatuu dhahay mm, taasoo marsi marsiin marna aan noqonayn mm.
marka ma dhihi karnaa shaqa la-aanta ilaa heerkaasay soomaaliya ka joogtaa aad iyo aad aad iyo aad waa taas waa iska caadi Ah.
horta qofku hadduu wax uu qabto waayo ay macnaa ruux qaawani biyo iskama dhowraa layidhi aad iyo aad qofka haddana gaajadana waxa weeyaan waa een, cadow wey cadow weeyaan waa gartay nabigaa ka ka magangalay ilaahay macnaa Alayhi faqran salaam.
mansiyan Mm, macnaha faqri ilaah waxaan kaa magan galay faqr oo macnaha wax ku hilmaamsiiya aad iyo oo aad.
xataa een, macnaa sharaftaadii iyo macnaa waxa weeyaan waxyaabihii aad macnaa een, macnaa iska ilaalin lahayd haddayna gaajo ku haynin Mm, ayuu kuu geynaya marka hadda waa kaasa konton doolar buu wuxuu ku dilayaa intaasoo ma intaasoo naf uu ku dilaya waa gartay marka waxa weeyaan een, waxaasoo dhanba macnaa waxa weeyaan een, in macnaa laga macnaa waxa weeyaan een, laga s- laga laga hortagay ahayd macnaa soomaaliya Mm.
hadday ka dhaha ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah ama free and fair elections Mm.
ma kula tahay inay noqon doonto ama la jaan qaadi ko- doonto wadamada adduunka
soomaaliya horta een, dhib badan waana soo maray waa garta M- macnaa rubac qarni baan hadda waxaan ku jirnaa dagaal Mm, laakiin wax kastaba waxay leeyihiin macnaa waxa weeyaan dhammaad een, dhammaadna way leeyihiin wax kastana negative iyo positive waa leeyihiin waa garta
soomaaliya maanteeto waxa weeyaan arrimo badan oo dagaaladii ay keeneen oo positive ahaa jira waa garta maxaa ka mid a qurbo joogtaa ka mid a haye waagii hore qofka khaarijka aaday khaarijkuu aaday waan dhihi jirnay waagii anaku joognay hal iyo laba ahayd waa la yasi jiri miya macnaha maya ma layisi jirin wuu fiicnaa oo khaarijka wuu fiicnaa laakiin eh, qofka jaaniska u helayaaba iska yaraaba Ah, marka khaarijka hal iyo labaa tegi jira laakiin sida hadda loo Dibad- jecel iyo kale ma loo jeclaa waa loo jeclaa haa haye oo markasta qofka inuu baxo wuu jeclaa aad iyo aad oo himigaas waa ku jiray oo Laakiin- dowladdii hore soomaaliya dhisneed ayadoo Aan kaa dhisnayd bay dhexgal- dadka iska haa dowladdaas qofka inuu dibadda aado may diidi jirta
markii hore haa markii hore baasboorkaaba adkaaba in sidii lagu helo baasaboorka aad buu u adkaa soomaaliya macnaha qof soomaali ah Aha.
siduu baasboor ku helaaba adag wuu adkaa waxaa la furay 1976kii ayaa abaar xun baa wax dhacday Mm, 1974kii dhammaadkiisi waa garta abaar xun oo macnaa daba dheer loo baxshay waa garta ayaa dhacday Mm, dadka waxaa la keenay in laga soo raro een, macnaa waxa weeyaan gobolladaas dhexe oo abaartu ka dhacdo dhan oo dujuumo iyo sablaale iyo meelahaas la keeno waa garta dadkii meeshaas yimida marka waxaa loo furay baasboor in la siiyo waa dadkii ugu horreeyey sacuudiga aaday marka baasboorka waxaa loo adkeeyey waxaa loo adkeeyey inay Inay dadku dadka wadan- wadankooda joogaan oo wadankooda wax ka qabsadaan okay laakiin markii dambe dowladdu waxay ku qasbanaatay inay dadkan macna iska hadaadan dhaqaalo badan u haynin qofka inaa kala fududayso marka ba- ah, qofkii bixi kara inuu baxo marka seventy sixka laga bilaabo ilaa ay dowladdu ka- ka- ka dhacday macnaa dadku waa socdeen waa baxayeen ee waxaan ka wadaa een, dadka macna maanta qurbo joogta ee soomaaliya ee ee ba- dabadda jirta waxaa lagu leeyahy one point six bilyan bay s- geliyaan sanadkii soomaaliya waa garta oo ah boqol boqolka ay dirayaan xawaaladaha ay ku diraan xawaaladaha ay ku diraan Ay.
ka waran haddii uu qof kastana investment gashto oo wad- Soomaaliya- oo wadanka wax geliya oo waddanka wax geliyo Ay.
marka waddankeena hadduu hadda nabadda la sheegayo la helo Aha.
nabaddii baaba laleeyahay haddii nabadda la sugo Mm.
waxa weeye waddankeena soomaaliya in coming five years mustaqbal wuxuu leeyahay africa oo dhan uu ka hormaray hadda uu burbursan yahay buu dalal badan oo afrikaana ka horeeya waa garta xagga tele- telecommunicationka xagga ganacsiga Ay.
marka haddii la helo macnaa nabad macnaa salka dhulka lagu dhigo Mm.
haddii la helo Mm.
macnaa waxa wadankeenu mustaqbal aad iyo aad u ifaayu leeyahay sababta waxa weeye bal fiiri inta qof ee soomaali ah Mm.
iyo inta luqadoodu ku hadlaya fiiri waa garta jarmal macnaa adduunka luqad aan lagu hadlin oo soomaaligu una aqoon maanta male waa garta taasaaba waxayba tahayba xataa een, ayadaa business laga samayn karaa soo ma ogid oo communicationka communicationka iyo turjumaanka iyo waxaa dhan haddaad meel furato maxad wax turjumo keliya haddaad furato Mm.
maxaa ma- ma- maxaa lacag heleysaa ilan soomaalida meel kasta ay joogtaa hadda meel kasta joogta ha intaasoo luqad oo soomaaliya ayuu qofka soomaaliga ku hadlaya oo ku hadli karaa waa ku hadli karaa ha Ay.
marka in ayada marka wadanka soomaaliya mustaqbalkiisa wuu ifayaa laakiin yaa noo keena dowlad caadil ah oo himilo leh oo wax arkaysa oo aragti dheer oo aan ka fakerayn macnaa waxa weeyaan reer hebel baan macnaa ka qaaday jagadii aan ka fakerayn Ay.
laakiin ka fakerays in qof kasta oo soomaali ah oo magaca soomaali sheegto in uu sidiisa ku sharfan yahay ani Sooma- waxaan dhihi lahaa xataa qofka soomaaliga ah Mm.
qofka m- ninka madaxweyne aan u baahana waxa weeyaan inuu qofka soomaaliga dhaho maxnaa dhiiggiisa wuxuu ka qaalisan yahay hal qof oo soomaaliya oo la dilo waa macnaa waxa weeye adduunka oo dhan oo la dilay inaa halkaas gaarsiisid wey so- siyaasiyiinta soomaaliya soo martay gebi ahaantooda haddii la fiiriyo een, dadka soomaaliyeed waxay jeclaadeen farmaajo marka maxay kula tahay oo ka duwan siyaasiyiinta kale inuu la imaado farmaajo lagu jeclaada sababtoo waxaan arkaa waxaan saas u dhahayaa Mm.
farmaajo mudaharaad asi lagu taageersan yahay dhowr jeer wuxuu ku dhacay- ka dhacay magaalada muqdisho Mm.
oo markaan fiiriyey mogtahay soomaalida badan waxay ku fikirtaa qabiil meelaan muqdisho eenu haddii farmaajo laga taageeri lahaa Mm.
waxaan u fikri lahaa qaab qabiil laakiin muqdisho hadday ka yarayso farmaajaan rabnaa ciidamadii shacabkii kuwii dhulka xaaqay kuwii jaamacadaha dhiganay kulli farmaajaan rabnaa ay leeyihiin micna waxay ii samaysan niyow waxaa soo dhowaaday soomaalinimadii ma fahante sax maxaa ka leedahay arrintaas Een, runtii arrintaas waxaan ka leeyahay dadku waa macnaa waxa weeyaan macnaa waa ilku garad waxay arkaan bay horta dadku isticmaalaan aad iyo aad
Een, farmaajo een, runtii macnaa waxa weeye waxa aad u weyn u sameeyey anigu uma jeedo aad iyo aad laakiin waxa yar uu sameeyey Mm.
ayaa dadkii wax u taray waa garta Wad- waxa yar uu sameeyey ayaa dadkii wax u taray waa garta sababta waxa weeyaan een, ciidamadii in mushaharkooda la siiyo in macnaa waxa weeyaan een, een, een, macnaa waxa weye asaga xataa uu een, meeshu diyaarad keliya qaadan lahaa uu diyaaradii dadka la raaco bobliga raaco public raaco oo- Mm.
oo- oo waxa yeer same- macnaa waxyaaba uu sameeyey ayaa waxay yihiin wax- marka waxaad halkaa ka garanaysaa Mm, qofka liidarka ah mhm.
hadduu la yimaado daacadnimo soomaalida inay raacayso ayadoon u fiirin qabiilku u yahay waa garta sababta hadda muxuu muxuu dagaalka soomaaliya ku ku ku dhacay maanaa waxa weeyaan waxyaaba ugu weynaa waxay ahayd qabiilka madaxweynaha ayaa macnaa tark- fal sameeyey thats the only thing oo macnaa maanta dagaalkaas ku bilowday macnaha wuxuu ku bilowday miya qabiilka madaxweynaha bawa ku haysta baawar soomaaliya ku haysto oo haa ayuu ayuu ku bilowday Ah, farmaajo oo qabiilkaas maanta in la taageero waxay keenaysaa macnaa in wixii Wuxuu loo da- qabo oo dhan ba xataa la ilaawo wuxuu dadka tusay ha wuxuu dadka tusay marka waxaa loo baahan yahay Mm, qofka oo liidarka inuu saasoo kale noqdo waa inuu garta soomaalida hal u noqdo inuu macnaa waxa weeyaan eh, eh, macnaa waxa weeyaan weliba aniga markii sidii looga qaaday Ah,
macnaa waxaan kasii jeclaan lahaa inuu ku adkaysto inuuna iska casilin ay u arko dadka waxay sameynayaan Ah, dadka sameynaya inuu raaco oo uu- uu- uu- uu sameeyo sababto hadduu samayn lahaa taas habal la xiro ama halbad la dilo labada mid unbaa lagu samayn lahaa waa gartay macnaa waxa weeyaan macnaa waxaan maqlayay nin macnaa eh, general ugandesa u yimid oo kala doorasiiyey inuu macnaa een, macnaa waxa weye xilka ka daga iyo in macnaa waxa weye een, in laga qaado macnaa waxa weeyaan ciidamadii ilaalinaya something like that asi wuxuu sheegay interne- een, cadaadis ugu imaada international community international community-ga hadduu dhihi lahaa maya
waa gartay oo loo xiri lahaa maanta waxa weeyaan macnaa soomaali badan baa xor ahaan lahayd macnaa qofku inuu waxaa la rabaa mararka qaarkood uu qaadi karo tallaabo uu dadka ku xoreeyo ha asoon tiisa fiirinayn macnaha waxaa leedahay inuu ku adkaysta eed go-aankiisa u inuu dhaho.
ku adkaysto sabab sabab looga qaaday meesha maba jirinba Ah, waa- laba shariif baa isdirirtay isagaa oo macnaa lagu lagu raftay ma aha inuu dhaal rabin maya haddaa haddaad macnaa iga qaadaysaan macnaa wixiina anigu macnaa shacabkayga kama tegayo yes shaqo la-aanta soomaaliya ka jirta sidoo kale waxaa ka sheeganaya isla ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed mishaar la-aan iyo wax yaroo marmar la siiyo iyo qaarkoodoo ku filnayn wixii la siiyo Mm.
ka warna arrintaas
Een, runtii waxa weeyaan ciidamada soomaaliya waxay u baahan yihin xataa haddii boqol doolar iyo xoogaa yaroo cuntaa la siiyo waa ku filanta waa ku filantay dadka dhan oo macnaa nimankan hadda oo oo- oo nabaddiidka aan meesha ka saari lahayn Haye.
waagii aan xildhibaanka ahaa Mm.
een, waxaa lagu qabtay eh, shir baa lagu qabtay magaalada washington d c waa garta waxaa laiskugu yeeray ciidamadii saraakiisha soomaaliya oo dhan baa laiskugu yeeray intii macnaa een, wax soo baratay ama s- ugu ugu khabiir khabiir dad badan waa laga tegay laakiin in in baa la keenay waa garta
waa yaabaysaa dadkaas waxa ay soo qabteen iyo wa- iyo macnaa say u dhismaayeen academically iyo macnaa waxa weeyaan een, macnaa waxa weeyaan een, iyo macnaa shaqaba professionally say u dhisnaayeen baa la yaabaysaa marka Waaw.
markaa aragta dadkaas oo maanta ho- howlgab ah Mhm.
aad aragto Mhm.
iyo cilmiga ku du nin kasta laba jaamacadood buu ka soo baxay waa garta oo ciidamo ah Mhm.
markaasuu haddana markii ugu dambeysay wuxuu mid kasta ku dhammaystay inuu military attaaji noqdo waa garta way ku dhimeen marka dadkaas waxay soo saareen waagaas macnaa anigu waan la joogay waagaas xildhibaan baan ahaa Mhm.
maadaama washington eh, m- magaaladan deganaa ahayd waan la joogay waa garta macnaa laba wiig macnaa ayaan macnaa dhegaysanayo oon shirkooda ka qayb galaya waxay soo saareen macnaa qorsho sanad iyo bar ay wadanka ku xoreyn karaan
waa garta laakiin waxaa hor istaagay macnaa waxa weeyaan in la maalgeliyo xataa wasiirkii waagaas keenay oo ahaa macnaa gandi Mm.
markuu noqday waa la- waa la casilay Waa sababtoo lama rabo wadanka soomaaliya in uu macnaa runtii isku filaaday ciidan ahaan lama rabo garta. maba la rababa maba la rababa haa Mhm.
marka la fiiriyo een- een maxay ahayd een macnaa wadamada deriska ah Mhm.
laakiin maxaa la rabaa macnaa waxa weeyaan madaxweyne dhigi kara anigana waxaanaan rabaa adinkana waxaan maartina anigana waxaanaan rabaa
okay aada u mahadsantahay sheekh saciid dhegeystayaasheena qiimaha iyo qaayadda badan oo weli waxaa naga dhegeysanaysaan 88.1 f m k p p p l b fago mohead bringing local color to airwaves tobigeena maanta aan ka hadlayno wuxuu ahaa sidee shaqola'aanta ka jirta waddanka soomaaliya iyo sida xal looga heli karo maanta waxaa shoogeenan marti igu ahaa sheekh saxiid maxamed yuusuf oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kuna nool dalka maraykanka kana mid ahaa xildhibaanadii hore ee waddanka soomaaliya dhegeystayaasheenan tan iyo intaan ka kulmi doono wiigga soo socda aadaan u mahadsantihiin thank you so much
daacad waxaa loo deebi kari dalkeennabay dawadiisa tahay dalkeennabay dawadiisa tahay dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa ducaa maxaa loo diidayaa ducaa la'aan loo doonayaa ducaa maxaa loo diidayaa ducaa la'aan loo doonayaa ducaa waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa ducaa waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa dikri allah laga doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa runta maxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay runta waxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay qof daacaday dugsigiisu tahay nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay nin daalinay dantiisa tahay bidcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa bidcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa diinta inaan la bedeli karay daa in allah ku xafiday difaac diinta inaan la bedeli karay daa in allah ku xafiday difaac daa in allah ku xafiday difaac
dhegeystayaasheenan qiimaha iyo qaayadda badan oo kusoo dhowaada kani show oo aad ka dhegaysanaysaan 88.1 fm k p p p l p fago mohed bringing local color to a airwaves